waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal soomaalida iyo sidaan filahayo ummado kaleba wakhtigu waa u laba qaybood qaybi waa intay qorraxdu soo jeedo oo waa maalinta qaybta labaadna waa intay cirkooda ka maqan tahay oo waa habeenka labada mid waliba waa u laba iyo toban saac sidaa daraaddeed dadka inta aan shisheeyaha dheehini ma yaqaaniin habeenka iyo maalinta inta la israaxiyo afar iyo labaatanka saac ah maxaan ku keenay dhowr toddobaad ka hor ayaa waxaan dhegaysanayay war la xidhiidha ismariwaaga weli aan dhammaan ee ka dhex aloosan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo aqalka hoose ee koongareeska kaasoo ku saabsan in dembiga lagu tuhunsan yahay lagu maxkamadayn karo iyo in kale weriyihii arrintaa tabinaya ayaa wuxuu yidhi guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose aadam sheef ayaa telefishin hebel u sheegay in habeennimada maanta ah u fiirso habeennimada maanta ah ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan dabadeedna ay si rasmi ah ugu gudbin doonaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnihiisu ay go'aan ka gaari doonaan in warbixintaas ay u cuskadaan qodobo maamuska xayuubin suuro gelin kara shaki igama jiro dhegaystayaal badan oo soomaaliihi inay la yaabeen habeenka maalinta ah ee warbixinta la gudbin doono maxaa yeelay sidaan soo sheegay wakhtigu waa u maalin ama waa u habeen sidaa darteed soomaalida uu la hadlaayo iyo isagu si ay isu afgartaan waxaa wariyaha ku habbooneed inuu yidhaahdo aadam sheef ayaa telefishin hebel u sheegay in caawa ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan waa tahay sida laga warhayo labadii bishii oktoobar sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa safaaradda dalkiisa oo istanbuul ku taal lagu dilay warfidayeenkii sacuudiga u dhashay ee jamaal khaashuqji la odhan jiray waxaan haddaba tan iyo maalintaas maqlaaya wariyayaal markay arrintaa ka hadlayaanba ku soo gebagabeeya ilaa hadda lama helin haraadiga jirkii jamaal khaashuqji waa qalab maxaa yeelay ereyga haraadi waxa ay ula jeedaan iyo isagu aad bay u kala fog yihiin aan faahfaahiyo lo-da soomaalida waxaa laga dhex helaa sacsac inta kale ka dabeecad duwan oo hadday aroor tahay iyo hadday geedi tahayba isagu mar walba lo-da kale ka soco dambeeya saca caynkaasa lo jirku ma jecla had iyo jeerna wuxuu ku qasbanaadaa intuu dib ugu noqdo inuu ul ku soo kaxeeyo wax yar hadduu isha ka laabana kob cidla ah ayuu ku haraa ama lo-yow kale ayuu inta ku darmo iska dabagalaa kolkaas baa la baadi goobaa waa la soo helaa ha yeeshee maalmo kadibba waa la waayaa kolka dambe inta baadigoobkiisa lagu daalo ayaa laga wahsadaa markaas baa ceelka uun lagu sugaa iyada oo lagu mala weyn yahay kollay biyo kama maarmi doonee in kaalinkii laga shubi jiray uu markuu oomo u soo aroori doono laakiinse mar walba wuxuu halis u yahay in waraaba deehaansani uu helo dabadeedna isaga iyo haadu ay cadcad uga dhergaan saca dabeecaddaas leh ee lo-da uu ka midka yahay aan caaladka iyo dhexda toona ka raacine mar walba ka dambeeya ayaa haraadi la yidhaahdaa haddii aanan qaldanayna fili maayo macno kale oo uu leeyahay inuu jiro kolka waxay weedha wariyuhu hagaagsanaan lahayd hadduu adeegsan lahaa ereyga haraa dabadeedna uu yidhaahdo ilaa hadda lama helin haraaga jirkii jamaal khaashuqji haddaad soomaali tahay haddii dadka ku dhagaysanayaa ay soomaali yihiin haddii warfidigeenka ku waraysanayaa uu soomaali yahay welibana aad xafiis soomaaliyeed madax ka tahay si waxa aad sheegaysid loo garto waxaa kula gudboon inaad af soomaali ku hadasho haddii aadan yeelin waxaad halis u tahay in badan oo fariimahaaga iyo talooyinkaaga ka midihi inay cillo ku dhacaan sidaas awgeed baahi loo qabaa ma jirto sidaad af soomaali ugu hadlayso inaad la soo boodo xeer namber forty two thousand one ma wax kuu diidayaa jira inaad tidhaahdo xeerka tirsigiisu yahay afartan ee soo baxay labadii kun iyo kowdii maxaa kaa hortaagan in dadkaaga aad afkooda kula hadasho ingiriiskaaga iyo carabigaagana aad dib ugu dhigato maalmaha aad shisheeye la kulmayso mase waa yaabe waxaad rabtaa inaad muujiso inaad wax dheer tahay soomaalida aan afafka qalaad aqoon midda kale wax kuugu wacanba af ingiriis ama carabi ama af kaloo shisheeye inaad wax ku sheegtaa waa wax la garan karo af soomaali baraxla inaad ku sheegtana waa la garan karaa labada wixii aan ahaynse wax ma aha dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo